xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey miisaaniyadda ay ku shaqaynayso dowladda soomaaliya sanadkaa soo socdaee laba kun iyo saddex iyo tobanka oo dhan in ka badan boqol iyo sagaal milyuun oo dollar ansixintan ayaa timid kadib markii ay hoos loo dhigay qarashkii xafiisyada madaxda dowladda iyo wasaaradaha qaar taas oo ku jirta miisaaniyadda dhowaana ay ka hor yimaadeen xubnaha baarlamaanka soomaaliya wariyaheenna zaynab abuukar ayaa warbixintan magaalada muqdisho nooga soo dirtay
baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan uu ku yeeshay magaalada muqdisho maanta cod aqlibiyad leh ku ansixiyey miisaaniyadda ay dowladda ku shaqayn doonto sanadka soo socda ee labada kun saddex iyo tobanka kadib markii wasaaradda maaliyadda ay kulanka keentay miisaaniyadda oo ay sheegtay in ay dib u habeen ku samaysay qarashaadka ku baxaya wasaaradaha ay xafiisyada dowladda soomaaliya baarlamaanka ee ku aadanayd in miisaaniyadda dib u egis lagu sameeyo dhanka kharashka xafiisyada aanu hoos ku soo eegi doonno xafiisyadaasi waa xafiiska madaxweynaha xafiiska ra-iisul wasaaraha wasaaradda arrimaha dibadda safaaradaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaan halkan ku caddaynaynaa dhammaan lacagihii lagu magacaabay mushaarada siyaasiyiinta in lagu wareejiyey madax xigaha gunnada maadaama sharcigu qabo in ay leeyihiin gunno keliya wasiirka maaliyadda iyo qorshaynta maxamuud xasan sulaybaan oo goobjoog ka ahaa kulanka baarlamaanka ayaa khudbaddu u jeediyey xildhibaanada ka hor inta aan codka loo qaadin u sheegay in qiimo dhimis lagu sameeyey qarashaadkii xafiisyada madaxda dowladda wasaaradaha arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo safaaradaha oo miisaaniyadii hore ay muhiimaddu siisay islamarkaana qiimo kordhin lagu sameeyey dakhliga amniga iyo arrimaha bulshada taa oo ka dhigan in miisaaniyadan cusub ay muhiimaddu siisay islamarkaana lagu qeexay mushaaraadka ciidamada dowladda oo aan markii hore lagu qeexin taa oo sababtay in dhowaan ay diidaan baarlamaanka soomaaliya lacagaha aannu ka soo jarnay hay-adaha sare ku xusan waxaan ku wareejinnay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wasaaradda adeega bulshada dhanka mashaariicda iyo xafiiska baarlamaanka sidoo kale waxaan halkan ku muujinaynaa in lacagta laga soo jaray hay-adaha kor ku xusan loo qaybiyey sidan ciidamada xoogga dalka qoonda dhan kow iyo toban milyan laba boqol soddon iyo siddeed kun laba boqol iyo afartan dollar oo gunno ciidan ah iyo wasaaradda adeega bulshada dhanka mashaariicda lacag dhan saddex milyan boqol iyo siddeetan kun toddoba boqol iyo lixdan dollar iyo lacag kale oo lagu kordhinayo farqiga miisaaniyadda oo dhan lix milyan afar boqol lixdan iyo saddex kun iyadoo faahfaahsan waxay lacagtaasi ka muuqataa waxay u muuqataa sida tan xafiiska baarlamaanka waxaa lagu kordhiyey hal milyan siddeetan iyo shan kun xubnaha baarlamaanka waxaa lagu kordhiyey siddeed boqol konton iyo siddeed kun xoogga dalka waxaa lagu kordhiyey kow iyo toban milyan laba boqol soddon iyo siddeed kun laba boqol iyo afartan dollar arrimaha adeega bulshada waxaa lagu kordhiyey saddex milyan boqol iyo siddeed kun toddoba boqol iyo lixdan dollar firo gaara lifaaqa shaxda ciidanka waxaa lagu saleeyey warbixintii ay soo gudbisay wasaaradda gaashaandhigu waxaana la saari doonaa sidaan ku talinayno guddi xaqiiqo raadin ah si loo helo xogta dhabta ah ee tirada iyo darajada ciidanka fadhiga maanta oo ay soo xaadireen xildhibaano gaaraya boqol toddoba-iyo toddobaatan mudane ayaa boqol lix-iyo toddobaatan mudane ay u codeeyeen miisaaniyadda waxaa ka aamusay hal mudane oo keliya mana jiran cid diiday guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cabdulle cawad oo shir guddoominayay kulanka ayaa sheegay in miisaaniyadda ay ansax tahay laguna shaqayn karo isagoo ku dhawaaqay natiijada sida ay codbixintu u dhacday kwaaramku boqol toddobaatan iyo toddobo waxaa haa tiri boqol toddobaatan iyo lix waxaa diiday tiri eber waxaa ka aamusay hal xildhibaan codkiina sidaasuu ku ansaxay baarlamaanku wuxuu gutay waajibkii ka saarnaa waajibkii ka saarnaa ee uu farayey
miisaaniyadda ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda oo gaaraysa lacag dhan in ka badan boqol iyo sagaal milyan oo doolarka maraykanka ayaa ka sokow kala duwanaanshaha habka loo maareeyey ayaa qarash ahaan wax badan ka duwaneen midii hore waxaana xildhibaanada baarlamaanka oo markii hore dooda ka keenay miisaaniyaddii tan ka horreysay aan weydiiyey waxyaabaha ay ku qanceen oo suurtagal ka dhigtay in ay maanta u codeeyaan waxaan ku qanacnay wasaaradda maaliyadda waxay soo bandhigtay dhammaan talooyinkii baarlamaanka uu siiyey inay iyada tixgelisay sida ciidamada ma aragtay in loo kordhiyo miisaaniyaddooda darajooyinkoodana wax lagu kala siiyo waxaannu ku qanacnay waxaa laga soo beddelay waxyaabo badan oo ay ugu horrayso arrimaha ciidamada iyo adeegga bulshada labadaba marka waxyaabahaasa ugu badnaa waxyaabaha aad iyo aadka loogu qanacay si kastoo ay tahay isku dheelatirnaanta miisaaniyaddan cusub gaar ahaan qarashaadka dheeriga ah ee laga jaray xafiisyada madaxda dowladda ayaa lagu kordhiyey qaybo kale oo muhiim ah sida dhanka ammaanka iyo arrimaha bulshada saynab abuukar v o a muqdisho